إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة ينكو دحجرني باب الجمعة باب كاس أنكو دحجرني عن كب إلابنا حديث عمار بن ياسر وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله رسولك إلهي مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليهي إن طول صلاة الرجل ننك صلاة ديسة إليك إذا إيا وقصر خطبته خطبة ديسة قابن إذا ما إنة علامة ويه علامة داسة من فقهه وحو ينقفك فقهي سكمت أه xadiid kan camaar ibnu yaasir radia allahu tacaala canh wuxuu noo tilmaamayaa khudbada qofka looga baahan yahay khadiibka ah nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam ina duula salaati rajuli ninka salaadiisa dhirkeeda inuu salaada jumcada dheereeyo wa qisara khudbatihi iyo khudbadiisa gaabnideeda uu khudbadiina gaabiyo ma-inatun waa calaamad calaamadaasoo min fiqhi fiqigiisa ka mid a duu khadiibku waxa weeyaan salaada jumcada dheereeyo khudbadeedana uu gaabiyo waxay tusaydaa faqiih inuu yahay qof diinta aada u fahmay ee sunnadii nabiga gartay inuu yahay ay calaamad u tahay oo bilcagsi annaga maanta teeno khudba dheer qiraa'o gaaban marka xadiidka waxaa kala socotay aakhirka fa atiilu salaa salaada dheereeya jumcada wa aqsiru lkhudba khudbadana gaabiya wa ina min albayaani la sixran fasaaxadana sixira ka mid ahe ogaada oo waxa weyan gabal ka mid a macnaha fasaaxada waa sixir fasaaxada gabal ka mid a fasaaxadoo dhan maaha marka xadiidkaas nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu amray in waxa weeyaan khudbada la gaabiyo khudbada in la gaabiyo uu nabigu amray xadiidkaas wuxuu daliilu yahay khudbada in la gaabiyo marka la akrinaa sababtoo markay dheeraato dadku waa daalayaan ka faa'iidaysamayaan marka khudbo gaaban oo kooban in laga dhigo oo waxa weya maqsuudkiina aan hadde kala dhimayn afar xarafun hadde waxba laga fahmina lama rabo maqsuudkiina waa in la oofiyaa oo macno ummadii loo caddeeyaa waana inaan lagu dheerayn taasi xadiisku fahima walidaa saa daraaddeed jaabir ibnu samura wuxuu yidhi kuntu usallii maca nabiyi sala allahu alay slam nabigaan la tukan jiray fa kaanat salaatuhu qasda wa khudbatuhu qasda nabiga sala allahu calayh wasalam salaadiisa jumcada waxay ahayd dhexdhexaad mana dhirir badnayn mana gaabnayn khudbadiisana waxay ahayd dhexdhexaad mana dheerayn mana gaabnayn oo gaabnin macnihii dhimayda lama rabo dhirir dadka gaariyana lama rabo xadiiskaasna muslima weriya isagana xaafid ibn xajar wuxuu hi alqasdu alwasat dhexdhexaad weeye laa qasiiratan walaa tawiila marka xadiidkaas wuxuu faa'iidaynaa khudbada inaan la dheerayn ee khudbo gaaban gaabida inta laga badiya haddii maqsuudkii haddaan la caddayn lama rabo sidaas weeye wuxuu kaloo xadiidku tusaa in qirada la dheereeyo qirada oo jumcada salaada jumcada dadka lagu tujinaa in la dheereeyo dheeraynta xadiis diidaydana waa soo marna iska hor imaamayaan waa dheerayntanu waa binisbati lilkhudba haddii khudbada la fiiriyo ayay dheer tahay amaa salaada haddii la fiiriya ma dheera sababtoo ah nabiga looga dayaa waxaa la akrinaa rakcaadka qira'aadka uu ku akri jiray oo nabiga sala allahu calay wasalam labada ragco ragco wuxuu ku akri jiray suurat ljumuca ragcana wuxuu ku akri jiray suurat lmunaafiqiin aada uma dheera soo ma jeed ragco mar wuxuu ku akri jiray sabix isma rabbika alaclaa ragcana wuxuu ku akri jiray rataaka xadiis lgaashiya saas u kala akri jiray marka dheeraynta la sheegaya waa binisbati lilkhudba marka khudbada la fiiriyay dheer tahay amaa qiraa'ada laftirkeeda marka la fiiriyo qiraa'o dheer ma marka nabigaad uga dayana dheerayntaas oo waxaa la rabaa suuradii uu akri jira inaad akrido rukuucda ku xasisho sujuuddan aad ku xasisho taas weeyaan saasaa xadiiska laga faaiidaya an umi hishaam umi hishaam binti xaria radia allahu canha qaalad waxay tidhi maa akhadtu kama aanan qaadan qof walqur'aan lmajiid suuraddaas ilaa can lisaani rasuulilaahi rasuulka ilaahay carabkiisa maahane sal allahu calayh wasalam yaqra'uhaa xaalu aqrinayo kula jumucatin jumco kasta calalmimbari mimbarka korkiisana uu ku aqrinaa idaa khadabanaasa markuu dadka u khudbaynaa rawaahu muslimaana xadiidkaas wariyey xadiidka saxaabiyadda warida waa ummu hishaam binti xaari ummu hishaam binti xaari ibnu nucmaan waa ansaariyad saxaabiyad mashhuura weeye saxaabiyad mashhuura weeye xaafid ibn cabdilbari axmed ibn zuhayr wuxuu ka wariyey waay wuxuu yidhi samictu abi yaquulu aabbaheeyaan ka maqlay asagoo le ummu hishaam binti xaarif baayacat baycata ridwaan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxay ka mid tahay gabdhihii baycatu ridwaan la galay muslimna xadiidkiisa wuxuu ku wariyey riwaayadaha mid ka mid a inay tidhi wa kaana tanuurunaa wa tanuuru rasuulilaahi sala allahu alay slam waaxidan sanatayn ow sanatan wa bacda sana annaga tinaarkayaga aan muufaha ku dubanno iyo tinaarka rasuulka laba sano ama sanad iyo bar oo isku mid aha oon hal mid ku wada duubanayna taas waxay kutusaydaa nabiga inay wax badan kala socotay oy daris la aheed oo ay nabiga wax badan ka ogeed taasay kutusaydaa taasay kutusaydaa marka waa gabar saxaabiyad ah waxay tihi marka ummu hishaam bint alxaarif maa akhadtu kama aanan qaadan qaafka alqur'aani ilaa can lisaani rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka carabkiisaan ka qaatay macnaha rasuulka carabkiisaan ka bartay yaqra'uhaa xaalu akrinayo kula jumcatin jumco kasta cala lmimbari mimbarka korkiisuu ku akrin jiray ilaa aan ka xifdiyey suuraddaas khudbadii uu akrinaya nabigu uu ku akrinaya dhegaystay waa xifdiyey waa xifdiyey idaa khadaba naasa dadka markuu u khudbaynaayuuna akrin jiray rawaahu muslim xadiiska wariyey xadiiska waxaa laga faaidaysanaa suurat lqaaf in lagu akriyo jumcada in lagu akriyo maxaa yeele macaani aad u cajaa-ib ay koobsatay qudbooyinkana macaanida ugu badanoo loo baahan yahay waa tarkiib iyo tarhiib in dadka loo akriyo wax cabsi geliya oo naarta ka cabsi geliya iyo wax jannada ku rajogeliya in loo akriyo marka waxa way suuraddu baabkaasay ka hadle waxay ka hadlaydaa banu aadamka bilowgiisi sida loo abuuray mawdkay ka hadle sakaraadkay ka hadle bacfigay ka hadle xisaabtay ka hadle hawaabkay ka hadle ciqaabkay ka hadle jannaday ka hadle naartay wax ka sheege wax badanay kulansatay saas darteeda waa manaasib in la akriya ma sheegin xadiidku ma rag ma khudbada horuu ku akri jiray ma khudbada dambuu ku akri jiray midna ma sheegin idan marka ama khudbada hore ku akri ama ta dambe ku akri mideeda kale waxay kutusaydaa khudbada nabigu waa gaabneed marka lagu leeyahay laftirkeeda inay xoogaa macnaa dhammaystiran ma aheed maxaa ile suuratulqaaf ayada intay jeedda waad garanaysa suuratulqaafna waa akri jiray nabigu sala allahu alay slam marka khudba xoogaa aan aad u gaabnay inay tahay kutusayda khudbada nabigu inaysan gaabnaynay kutusayda khudbada nabi maxamed inaysan gaabnayn maxaa yale suuratulqaafka lagu akriyo suuratulqaafna hadda xoogaa qadar weeyaan oo ilaa waxa weeyaan saddex safxoo dhowdhow wey soo ma jeedi ilaa saddex safxoo dhowdhow wey marka siduu rabu akri karaa ragcada khudbada hore ku akri karaa suuradda khudbada dambuu ku akri karaa labada khudbo duu rabana inta khudbada hore ku akri khudbada dambe ku fasiri kara maadaamaan xadiidku sheegin si gooniho loogu akrina saad rabtaad ugu akri karta ila si gooniho xadiisku ma sheegin xadiidka marka waxaad moodaa in laga fahmaayo khudbo kasta inuu ku akri jiro uusan hal khudba ka tegi jirin hal khudba inuusan ka tegi jirin sababto a maxaa ku jira kula jumcatin kulana min adfaad min alfaad ilcumuumi ka mid laakiin cumuumkaas waa la khasisay oo waxa weeyaan aayaad inuu akri jiray marka gabala sugnaatay aayaad inuu akri jiray waxaana khasisaya waxa weya xadiidka jaabir ibnu samura ee noo imaan doona nabiga yaqra'u aayaati min alqur'aan wayudakir naas aayaad qur-aanka ka midu akri jira marka inuu mararka kaleeto aayaad marar kale akri jira jirta marka cumuumka waa la khasiisay khusuuskaasaan kale fuqahadu waxay isku khilaafaan khudbada in aayaad qur-aana lagu akriyo xukunkeedu muxuu yihi shaaficiyada axmed ibnu xambal oo xanaabilada imaamkoodii ah waxay ku tageen inay waajib tahay khudbaduna aysan ansaxayn oo arkaanta khudbada waxaa ka mid ah in aayaad qur-aan lagu akriyo waa in lagu daro labada khudba mid ka mid a aayad walow hal aayad oo macnaheedu dhamaystiran yaba alla ka dhigo oon ka hor waxa ka horeeya ku xidhna iyo waxa ka dambeeya ugu yaraan hal aayad waa inay soo gasho laakiin khudbo min bidaaya ilaa nahay aan aayad lahayn waxay leeyiin maba ansix waa in aayad laga helo khudbada sidaasay ku tageen waxayna u daliishadeen axaadiis fara badan oo hadda xadiidkan uu ka mid yahay umu hishaam ay wariday oo uu ka mid yahay xadidka jaabi bn samura kaanat linabiyi khudbataani nabigu laba khudbuu lahaa yajlisu baynahuma wafri yaqra'u lqur'aana wayudakiru naas qur-aanu akrin jiray nabigu kaana oo weliba mudaaricna khabar looga dhigay weeye istimraaray tuseen nabiguna wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytum usalli idan waxa weyn sida nabiga umana tukan umana khudbayn qofkan qur-aan kusoo darinayay qawl waa qowlkaas qowlka labaadna waa qowlka xanafiyada iyo riwaayad imaam axmed laga wariyo oo ah qur-aan in lagu dara waa sunna laakiin waajib maha sababtoo ah ficil weyn nabigaa samey jiraa le ficilka nabigu sameeyo cibaado u sameeyana wuxuu faa'iideeyaa sunnanimo ee waajibnimadu waxay u baahan tahay in amar la helo amar waa in la hela ee haddii shay cibaada la yidhaha nabigu waa sameeyey wuxuu tusaa shaygaas in la sameeya inay sunno tahay amaa waajibnimadu daliil kale u baahanta daliil kalena lama hayo marka xagga istidlaalka marka la fiiriyo waxa weeyaan waxaa xoog badan inaysan waajib ahayn laakiin ixtiyaadka waxaa fiican madhabka dhahay waa waajib maxaa yeele haddaad aayad ku akrido waa la hubaa khudbadaadu inay saxiix tahay khudbada nabigana ay waafaqday haddii kalena waa laysku haystaa waxba ma ansixin igu ansa marka marba haddii khilaaf ku jiro haddaadan aayad akrin waa inaad dariiqa nabadgelyadaa marta lama laysla ogol yahayna inay afdalka oo haddii aad aayada ku akrido nabigaa ku akri jiray marka waa inaad marka axwad waxa aho dadaal badan oo nabadgelyo ah in aayad lagu akriyo haddaan lagu akrin waa ma waa maxal khilaaf inay ansaxdayba in kale haddaysan khudbadu ansixinna salaaddii jumcadu ansixime marka waa arrin khatar ah marka waa in aayado qur-aan lagu daro waa in aayado qur-aan lagu daro sidaas ayaa axwad ah laakiin min xayu istidlaal waxa weeyaan daliilka sariix ma ahan inay waajibta وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال qاaلa رsuuل اللhi sلى الله عليه وسلم رasuulka aلا yidhi maن تklma qofkii hadla يومa الجuمcaةi maalinta جuمcada وlxaal alimaamu imaamka ykdb uu khطبة akrinaa fahuwa qofkaasu ka maثلxmaari dameeru la midya dameerkaasoo yaxmilu sida asفaaran kutuba waaweyn wاladيi qofka yquulu dhaha lahu midka hadla ansid amus laysat lahu جuمca isna جuمcaba male kaas rawaahu axmeda wari biisnaadin laa ba'sa bihi sanad aan dhib lahaynuu ku wariyey wa huwa xadiidkanu yufasiru wuxuu fasiraa xadiida abi hurayra asaa sida lafdiga saxda wa huwa xadiidkanu yufasiru wuxuu fasiraa xadiida abi hurayra xadiidka abi hurayra radia allahu canhu fi saxiixayni ku sugan marfuucan xaluya nabiga mid loo kor yeelay waana kan lafdigiisa idaa qulta haddaad tiraa lisaaxibika qofka saaxiibka macnaha qofka ku ag jooga ansid aamus haddaad tiraa inta asagoo hadlaya aragto aad tii war aamus khudbaa la akraha aamus haddaad tiraa yowmaljumucati maalinta jumcada walxaalna aad tiraa yakhdubu uu khudbo akrina khadiibkii faqad laqawta baailaad ku hadasha faqad laqawta laaqiyaad la timi macnaha baailaad la timi xadiidka hore cabdulaahi bni cabaas xadiidka hore cabdullahi ibni cabaas waa daciif maxaa yeelay sanadka waxaa uga jira mujaalid ibnu saciif oo daciif mujaalid aa ku jira mujaalidna waa daciif mujaalid ibnu saciid alhamdani yaxya ibnu qadaan yaxya ibnu saciid alqadaan ayaa daciifiyey cabdiraxmaan ibnu mahdi aa daciifiyey axmed ibnu xambal ayaa daciifiyey yaxya ibnu maciin ayaa daciifiyey imaamu nasaa-iya daciifiyey bukhaari wuxuu yidhi kaana yay kaana yaxya alqadaan yudacifu marka xadiid sugan ma ahan hadalka uu yihi xaafidku biisnaadin laa ba'sa bihina fiihi nadar haylasaan basi uusan ulahayn ninkaasaba ku jira daciifkaah daciifkaaha ku jira xaafid ibn cabdilhaadi tanqiix ayuu ku soo arooriyey markaasuu yidhi wa mujaalid laysa bilqawiy mujaalida ku jira mujaalidna xoog ma leh kitaabka muxararkaana ciladaas laftirkeedu ku sheegay marka xadiidkaas daciif weeye laakiin xadiidka dambe bukhaariya muslim ayaa macnihii faa-iideynaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam man takalama qofkii hadla yowmaljumcati maalinta jumcada walxaalna hadla alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbadii wado markuu khudbada wado wey marka aad waxa wey jumco la-aantu kugu dhacayda haddaad hadasho laakiin marka uu labada jumca labada khudbo dhexdooda fariisto haddaad hadasho tirahdo waryaa mar dhaweed khudbadii socotay ad hadlay naga aamus adigu sunadii ad khilaaftay laakiin kaa burime jumcadu laakiin markaa lafkeedu sunadii waad ka ta sunno waxaa inaadan marnaba hadlin ilaa khudbadu ka dhamaanay ilaa khudbadu ka dhamaanad waa inaadan hadlin laakiin kaa buri mee jumcadu haddaad marka uu fadhiyo hadasho laakiin markuu khudbada wado markaad hadasho way marka kaa buraydo marka imaamkoo khudbo wada qofka hadlaa ka maalilximaari dameeru la mid yahay dameerkaasoo yaxmilu sida asfaaran khudba waaweyn kee layskaga shabaha meesha layskaga shabaha waa inaad aragtaa meesha layskaga shabaha waxay tahay dameer kutubo waaweyn haddii la saaro culays horta waa qabaa kutubaha wax ka culus ma laho la qaado horta culaysaa saarana waa dhibtoona nacfina ka heli maa ilaa kitaabka wax kama fahmin soo dameer dhib ma qabo marka haddii kitaab la saaro neef nacfina male soo maahan qofkii marka gurigiisi ka soo tegay masaajidkii yimid fadhiyoo sugaaya dhib iyo shaquu qabaa khudbadii dhexdeedana waa ku hadla ajarna male dameerkii lamid yaba dhibna waa qabaa dheefna male qofka khudbada ku dhex hadla dhibna waa qabaa dheefna male sida dameerkii kutubaha waaweyn siday oo kale waladii qofka yaquulu lahu ku yidhaahda ansid aamus laysa lahu jumca qofkaasu jumco male jumco male waxaa loola jeedana waxay tahay ajarkii jumco helima salaadu waa ka ansixee duhur isagoo tukaday ula mid noqona laakiin jumco male oo ajarkii jumcada ma laha rawahu axmed wari bisnaadin laa basa bihi bal fiihi basun basi waa ku jira waa naga sheegnay wa huwa xadiidkanu yufasiru wuxuu fasiraaho caddaynaa xadiida abi hurayra xadiidka abi hurayra radia allahu canhu fi saxiixayn marfuucan xaaluu yahay idaa kulta haddaad ku tiraahdo uu yidhi nabiga xadiiska buhaari muslim lisaaxibika qofka saaxiibka maa qof meesha kula jooga ansid aams haddaad tirahdo qofka hadlaa munkaruu ku hadlay hadduu hadlay haddaad adugu munkarkii ka reebto marka oo tira aamus yowmaljumcati maalinta jumcada walaal alimaam imaamka yakdubu khudbayna faqad laqawta adna baadilaad la tii xataa munkar ma reebi karti marka khudbadu socoto shib waa inaad iska tira haddaa tira aamus laaqiyaad la tin baadilaad la timi baadil ayaad la timi marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa labada xadiis weliba xadiiska bukhaari muslim saxiixa ah inay waajib tahay in la aamuso labada khudbo jumcadu markay socoto in la hadlaana ay xaaraanta in la hadlaana ay xaaraanta kaa laga qaadana inay waajibta waxaa laga qaadana horta hadalkii baatila lagu sheego de baatilna in lagu hadla ma banaano mideeda kaleeto munkar ma aams ma ma ma suuli karti munkarka maogta in la suuliyaa waajib u aha soo maa waa laga tegay waa la waqtiga khudbadu socoto ma suuli karti munkar oo qof agtaada hadduu ka hadlo aamus ma dhigi karti marka shay waajiba waxa looga tegay waa waajib kale inaad aamustaa waajiba ee haddaysan waajib ahaa lahayn in la aamusaa waxa weeyaan qofkan munkarka samaynaya suulintiisa lama diideen ee waxaa waajiba in la aamuso maadaama la yidhi xataa qofkii halla ma aamusi kartid oo munkarkii ma suuli kartid waxay tusaydaa in la aamusaa inay waajib tahay hadalkuna xaaraanya taasuu xadiidku marka tusaa taas ayuu tusaa marka khudbadiiyaad dhegaysane haddaadan hadashana ma maqlayd sidaas weeya laba laba qowl ay ahlucilmigu ka leeyihiin in la dhagaysta khudbada waajib miya mase waa sunna hadalku maxaaraana mase waa laga fiicanya qowlka saxiixa waa waajib in la dhagaysto hadalkuna waa xaaraan waana madhabka abu xaniifa waa madhabka imaamu maalik waa madhabka imaam axmed ibnu xambal waa riwaaya madhabka shaafici waa madhabka ibnulxasmi waa madhabka jumhuur inay waajib tahay in la dhagaysta laakiin madhabka mashhuurka he shaaficiyada waxa weeye in la dhegaysta waa sunna waajib maha saas ayagu qabaa waa sunnu sidaasuu yidhi imaam nawowi raximahullah majmuuca saasuu yidhi waxay u daliishadeenna waa arki doonnaa daliil uma aha waxay u daliishadeen ilaa daliilka laba dhinaca laga duraa mar daliilkaanba haabit hayna sugnayn marna daliilku waa sugan yaha laakiin istidlaalkaan sax ahayn hadda adiladay daliishadeen shaaficiyadu waa adilo haabita saxiixa laakiin istidlaalka fiihi nadar ah waxay daliishadeen axaadiis saxiix xadiiska bukhaari iyo muslim oo waxa weeye nabiga sala allahu alay slam isagoo khudbada wada aanin albaabka ka soo gala markaasuu yidhi udcu llaha yasqina war rasuulka allow wadooyinkii waa go-ana dad xooli waa halaagsameyn ilaahay noo bari uu yidhi nabigu aamus ma dhin khudbaa socotee ee ilaahay uga bariyey waxay dhahdeen hadday munkar tahay ninkaasu aamunsila waa ka ninkaasu hadlo bukhari muslim wana ku yalla xadiiska tan labaad waxaa noola mid aha yidha oo daliishanaynaa xadiiska bukhaari muslim kusa nina u yii saga khudbada wada mata saaca goormaa qiyaamuhu dhacaa u yii iisheeg goormuu dhacaa nabiguna ma dhihin aamus munkaraad ku hadashay adiladaasaan na tusayda yidhahda jumhuurtu waxay uga jawaabeen jumhuurtu waxay uga jawaabeen waxa weeyaan adilladaasu ma tusaydo inaysan waajibin dhegaysigu laakiin waxay tusaydaa xadiidka hore a cumuumkiisa in la khasisay hadal la ogol yahaa jira oo waa maxay waa in khadiibka aada la hadli karto kii hore la diidayana u ahaa idinka dhexdiina inaad wada hadashaan khadiibka waa la hadli kartaa waxbaad weydii kartaa waxbuu kuu sheegi karaa khadiibkuna adiga waa kula hadli karaa labadaas hadalna isku mid maaha oo farqiga udhexeeya la yskagama qiyaaso karo maxaa dhacaysaan laskaga qiya waxaan laskaga qiyaaso karin marka aad la hadasho qof kaloo masaajidka kula jooga khudbadiioo socota qayb soo iseen soona gudbime khudba qaybtii kamid waxa weyaan qayb khudbadii kamid a idin seegay soo ma illa asaga khudbadi waa wada idinkuna waa wada hadlayda laakiin khudbadii asagoo wada siaad udhegaysada haddaad la hadasho oo unta joojiyo kula hadlo markuu hadhow bilaabana aad dhegaysato wax khudba miyaa ku sheegay de waa taasa isku mid ma aha marka isku mid ma aha marka axaadiidtan waa saxiix laakiin waa khasisayaan waxay tusayaan hadal banaan oo waa maxe inay dadkan saamiciinta khadiibka la hadli karaan khadiibkuna uu la hadli karo ayaga taasay tusayaan laakiin dadka dhexdooda ma wada hadli karaan sida sawaabka waa sidaas waa sidaas weeyaan waa sidaas weeyaan xataa munkar ma suuli kartid hadal la ogol yaha laakiin jiro waa maxay qof muslim oo dhibaata ku dhacayda dhibaatadiina aan arkayn waa ku baraarujinay qof muslim oo dhibaata ku dhacayda dhibaatadiina isagu aan arkayn waa aad ku baraarujinay oo maxaa ka mid ah qof indhool ahad arag waa indhool ceelu kusii socda masaajidka geeskiisaas fadhida ceelu ku socda waa ku dhaca uma jeedo ma ku banaan inaad aamusta waajib wey inaad hashaatira war indhoolow ceela kaa horreeya ku dhici khudbadoo socda waxaa lamid oo qof un muslim oon arkayn oo dhibaata kusoo socota qof muslim waxaad aragtay meeshaan fadhiyo sii jeedo khudbada iska dhegaysayo abeesa ku socod kusii dhowd ma kuu banaan inaad aamusta waa inaad tira war ka carbaal waa una u sheegto markaas waa la ogoliy midaa las midaase la isku khilaafsan yahy qof hadduu anktaada ka hindhiso oo uu alxamdulilahina yidhaahdo illa hadduu hindhiso alxamdulilah usan dhihin loomaba duceeye yarxamuka allahu ma dhihi karta hadduu se ku yidha assalaamu calaykum wacalaykum salam ma dhihi karta labadaas masala la isku khilaafa taasaa la isku khilaafa shaaficiyada gobolkood waa banaanta yidhahdeen inaad ka ridido una ducaydo abu xaniifa ardaygiisii abu yuusufna waa sidaas oo kale ibnulxasmna waa sidaas oo kale riwaayadda saxiixa imaam axmed madhabkiisana waa sidaas waa laga ridina salaamta sababta waxay yidhaahdeen in salaata la ridiya waa waajib biijmaaci muslimiin ijmac wey qofkan tashmiidulcaatisna waa xaq uu kugu leeyahay sidaas oo kale in la aamusana khilaafaa ku jira marka khudbadu socoto oo haddana naga khilaaf sheegnay shaaficiyadu waxay lada waaba sunna marka waajibkan looga tegi maayo masale khilaafiyahayda halkaasay ka bixiyeen waa bacdu shaaficiya axmed ibn xambal ibn اlxasm iyo ana xanafiyada gobol ka mida qowlka labaad wuxuu leeyahay maya salaana ridi maydid qof hindhisana u ducayn maydid waana qowlka abu xaniifa waana qowlka imaamu maalik waa riwaayad imaamu axmed qowlkaas aana xagga daliil ahaan waxa weeyaan raajix ah sababtoo ah qofkii hadlaayay munkaru ku sugan yahay munkarkiiba haddii la diido in la anfiyo oo la ridiyo haddee qof uu hindhisayna loo ducayn ilaa kii munkarku ku hadlaa waa la diiday munkarkii oo in la ridiya ay waajibaad soo lagama tegin munkarka oo ay waajib ahayd in la ridiyo sow lagama aamusin bis weeye salaamtana saasaa looga aamusa qowlkaasaa xagga daliil ahaan xoog badan waa inaad iska aamusta laakiin mas'ale ay ahlucilmigu sheegeenaa jirta ibnulqayim wuxuu soo naqliyey masaa'ilka imaam axmed ibn isxaaq laga soo naqliyey wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey imaam axmed haddii maalinta jumcada qof hindhiso ma u ducaynaa mayuu yidhi qofkii ka waran marka arka abu daawuud wuxuu ka wariyey imaam axmed haddii qof maqlo qof hadlaya muxuu samaynaa imaamkiina khudbadii socota lala yidhi lanama hadli karo muxuu samaynaa wuxuu yidhi waa ka reeba mana hadlaayo see uga reeba waa inuu ishaaro uu leey gacanta u ishaara laakiin afka kama hadlaayo abu daawuud ayaa ka wariyey masaa'ilka imaam axmed uu ka wariyo ayuu uga wariyey marka sidaasaad yeeli haddaad aragto qof hadlaaya gacantaad u ishaareen aad leeda khalaas marka caruuraha masaajidka lagu soo daayo in ilaahay looga cabsado lasoo tababaro loo sheego khudba hadday socoteen mamnuuc taha caruur adde kuwa waaweyn iska qayliyaayo waxa weeyaan aan iskaba hadlaayo khudbada socotaad arkaysaaba taasuna ayaan daraday ka mid tahay iyo jaahilnimada diinta ilahay laga jaahil yahay xadiidka wal imaamu yakhdub maadaama jumlada la xaaleeyey waxaa laga qaata ihahdeen fadhiga u dhexeeya labada khudbo hadalku xaaraan ma ahan hadalku xaaraan ma ahan laakiin sida afdalka ah waa inaadan hadlin sidaasa afdal ah sida afdalka ah waa inaadan hadlin sida afdalka ah waa inaadan hadlin laakiin xaaraan ma ahan hadalku xaaraan ma ahan hadalku laakiin sida afdalka ah waa inaadan hadlin sidaas weeye marka xadiidkaasna sidaas ayaa laga qaatay wa can jaabir qaala dakala rajulu ninaa soo galay yowma aljumcati maalinta jumcada walxaal annabiyu nabigu sala allahu calayh wasalam yakhdubuhu khudbayna faqaala nabigaa yidhi sallayta waar ma tukatay qaala nabigu qaala ninkii wuxuu yidhi laa ma aanan tukan qaala nabigaa yidhi qum istaagoo fasalli tuka ragcatayna laba ragco muttafaqun calayh xadiidkan jaabir uu yidhi ninaa soo galay maalin jumca dakala rajulun yowma aljumuca ninaa soo galay maalin jumca walxaal annabiyu sala allahu calay wasalam yakhdub ayadoo nabigu khudba uu akrinaa marka waa fadhiistay sida xadiiska akhirkiisa ka muuqata ninkaasna riwaayadda muslima caddaydayoo waxaa la dhihi jiray sulayk alkhadfani sulayk alkhadfani sulayku alkhadfaaniyuu ahaa ninkaasu waa fadhiistay marka taxiyatu masjidka isagoon tukan fa qaala nabigu wuxuu yihi sallayta ma tukatay fiiri shay oo haddaad qof uga shakido inuu waxa weeye shay waajiba ka tegey nabiga munkar kuma bilaabi jirin inkaar kuma bilaabi jirin aan rabaa inkaar kuma bilaabi waa inaad hubsato wa waa inaad asaga caddayn weydiido ilaa waxaa dhici karta masaajidka laabkiisa inuu kusoo tukaday nabigu waa weydiiyey war ma tukatay macnaha taxiyatu masjidkii qaala ninkii wuxuu yidhi laa ma aanan tukan qaala nab wuxuu yihi qum istaag fasalli tuko muttafaqun caleyh xadiidkaas marka wuxuu daliil u yahay qofka hadduu soo galo khudbadoo socota in taxiyatulmasjidkii uu tukanayo waana fududaynaa riwaayad kale caddayneed oo muslimka oo nabigu yidhi walyatajawaz fiihima qofku hadduu masaajidka soo galo khudbadoo socota ha tukada labada ragco hana fududayn marka laba ragcaa tukanee waana fududayna taas waa xadiiska tusaa wuxuu kaloo xadiidku tusaa masaajidka haddaad fadhiisato adoon taxiyatulmasjid tukan kaama tegin waktigii taxid masjidka waa inaad inta istaagto tukato waa inaad inta istaagto aad iska tukato fuqahada gabala yihahdeen subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah akbar haddaa iska tiraadaan waa kaaga filanta laakin daliil maaha waxaan daliil lahayna wakti la iskagama lumiyo wehsilowyaalka aa iska weheshada iska daa marka waxaas waa inaad inta istaagto tukato taxiyatu masjidku kuma tegin fadhiga waa inaad tukato waana in la tukado khadiibka khudbada wada waa qowlka shaafici axmed isxaaq iyo ibnulxasmi iyo fuqahaa lmuxadiiina iyo in badanoo selafka ka mid a abu xaniifa isagu iyo maalig iyo waxay ihahdeen la tukama lakin haddii xadiiskan saxiixa yeelo sariixa imaamu nawowi wuxuu yidhi haadaa nasun sariix waa nas cad laa yatadaraqu ilayhi ta'wiil wax ta'wiila ma soo geli karo walaa adunnu caaliman yabluquhu haada lafdu wayactaqidu saxiixan fa yukhaalifu u malayn maa qof caalima inta xadiiskaasu soo gaaro oo lafdigaanu soo gaaro oo uu aaminsan yahay inuu saxiix yahay haddana inuu khilaafayo u malayn hala waa cadli marka waa sidaas weeye waa sidaas weeye maxay daliishadeen a'imadan abu xaniifa iyo maalig oo leh mar haddaad soo gasho waxa weeye ma tukanaydi waa fadhiisanay waxay daliishadeen xadiid abu daawuud iyo nasaa-i iyo axmed ibn xambal iyo waryaano shawaahiddiisa marka laysku kabkabo xasan gaaraya cabdullaahi ibnu busri saxaabi la idhaah wariyey wuxuu yidhi jaaa rajulun yatakada riqaab annaas yowma aljumca maalin jumcahaana yimid markaasuu dadkii kasoo tiltilaabsaday kasoo tiltilaabsaday nabiguna khudbadu akrina markaasaa nabigu ku yidhi ijlis faqad aadayta wa aanayta fariso waa dhibtay muslimkii waana soo daahday ta soo daahday haddana muslimka dhibe waxyaalaha qaladka ah dad badan sameeyeen ka mid ta soo daaho uu dadkii kasoo hormaray dhibaahu ka tilaabsaan waxa weeyaan haddaad soo dahdo meesha u banaan oo masaajidka ugu sokaydaa la fadhiista laba ha isku darto dhibaato waa soo dahdo marka hore ajarkeed ka soo dahdo marka dambena dembi wey inaan laga tilaabsadaa dadka muslimkaa dad badan ma oga dadka laga tilaabsada ina dembi haddaan dadku ayagu qalad samayn adiga kama tilaabsan kartid day qalad sameeyaan waa laga tilaabsan oo waa maxay qalad safkii hore meel ka banaantay gadaal iska xirteen safki hore la tega la ayagaa qaladka leh laakiin ayagii on qalad samayn maya laba qof oo fadhida inaad kala riixa inta soo daaqda meeshaan ii riix boos iiga banee qalabku waxyaalaha ajarka lagu waayeyna ka mid waxyaalaha ajarka lagu waayey ka mid xadiidkaasay daliishadeen nabigu waxay yidhahdeen ninkaas wuxuu yihi fariiso waa ad dhibta ummadii ma dhihin laba ragcad tuko kaasaa noo delinaya kaas way ka jawaabin jumhuurta horta marka koobaad labada xadiis wax isla xoog eg ma ahan soo ma jeedid xadiis bukhaari muslim iyo xadiis marka shawaahidiisa lagu kabkaba xasan soo gaara oo asalkiisuba daciif yahay wax laysku hor keena maaha ta labaad iskaba hor imaamaayaan ninkan waxaa dhici karta inuu soo tukaday masaajidka laababkiisa marka inuusan tukan xadiidka ma ku cadda mana ku taalo xadiidka marka wuxuu tusaa khadiibka inuu dadka la hadlo sida xadiidkii horetaba oo xadiis horen soo sheegnaba in tusayeen ninkii roob doonta weydiiyey iyo ninkii saacadda weydiiyo xadiisa bukhari muslim khadiibku dadka waa la hadli karaa dadkuna khadiibka waa la hadli karaa maxaa fir khadiibku nabigu waa la hadlay waar ma tukatay u fiiri asna waa la hadlay wuxuu yihi maanan tukan soo ma jeed inay wada hadleen soo ma jeedi marka waa isla hadli karaa ilaa khudba ku seegi maydeen qofkii khudbada wada waa midkaad la hadlayo midda marka waxay kutusaa khadiibka lama rabo dhagax meesha iska taagan uun warqad dareeray inuu noqdo wixii qalada inuu suuriya la raba fiiri qof dadka ka tilaabsan war dadka ka tilaabsana ka fariiso fiiri waa inuu saa tiraahdo mid iska tuugsanay arka khudbada dadka ka mashquulaa war ka fariiso waxa weeyaan ummadda waxa weyan han ka mashquulin khudbade waxaa la rabaa khadiibku munkarka inuu suuriyo markuu khudbada wado luqada u fahmaya kula hadal soomaaliga day uusan carabi fahmayn ee waxaa tira war ka fariiso ummadda hadhibin ummadde tan tuugsanaad khudbadii socota midka ka tiltilaabsana waxaasoo dhan korontoday go war soo xariiri korontada dhig adoo khudbada wad aduu wax kastoo loo baahdo waa aad ka hadlaysaa marka waa wax kastoo loo baahdo waa uu ka hadlaya khadiib wa can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhumaa radi allahu canhumaa nusqada kuma taalo anaa korka uga daray wa can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid aqriya fii salaati ljumuca salaada jumcada suurat aljumuca suurat ljumucu aqri jiray iyo walmunaafiqiin suurat munaafiqiin rawahu muslima wariyey rawahu muslimaa wariyey walahu muslim waxaa u sugnaaday can nucmaan ibni bashiir kaana nabigu wuxuu ahaa yaqra'u mid aqriye fi lciidayni labada ciidood iyo wa fi ljumucati salaada jumcada wuxuu nabigu aqri jiray bisabix isma rabbika lacla wahal ataaka xadiiu lgaashiya labadaasuu aqri jiray labadan xadiid ee labadaba imaamu muslimu saxiixiisa ku wariyey xadiid min xadiid ibni cabaas iyo min xadiidi nucmaan ibni bashiir xadiidka hore wuxuu tusaa inay sunno tahay nabiguna uu akri jiray salaada jumcada ragcana uu ku akri jiray suurat ljumuca ragcana uu ku akri jiray suurat lmunaafiqiin dheerayntii la sheegayna waa intaas marka dheerayn oo suuratulbaqara ad saynta iska qabsaydo maa xadiidka nucmaan ibni bashiirna wuxuu tusaa nabiga sala allahu alay waslam ciidahana inuu ku akri jiray jumcadana ku akri jiray sabixisma rabbika laclaa iyo hal ataaka xadiiu lgaashiya sidaas ay tusayaan marka sidaas ayaa sunnadii ah sunnadaasaa la rabaa in la raaco wa can zayd ibni arqam radia allahu canhu zayd ibni arqam qaala wuxuu yidhi salla nabiyu nabigaa tukaday sala allahu calayh wasalama alciida salaad ciidaha nabigu tukaday uma rakhasa nabigu waa ruqseeyey fi ljumcati jumcadii waxaa isku soo aaday ciid iyo jumca markaasaa nabigu inta ciiddii tukaday uu jamcadii ruqseeyey faqaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam man shaaa qofkii raba an yusalliya inuu tukado falyusalli ha tukado qofkii raba jumca inuu tukadana ha tukado rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen ila tirmidiya tirmidi maahane wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay waa saxiix yeelay xadiidka asal ahaan waa daciif wax shakiyana male inuu daciif yahay asalkiisa ahlulcilmiga a'imadii ugu waaweyneedna waa waa daciifiyey a'imadii salafu saalix ee a'imatulxadiidna agsarkoodu waa waa daciifiyeen waa daciifiyeen sanadkaa waxaa uga jira nin majhuul ah oo waxa weya iyaas ibnu abi ramla ayaa ku jira sanadka iyaas ibnu abi ibnu abi ramla ninkaasuna waa majhuul xaafidka laftirkiisa ku sheegay taqriib waa majhuul ninkaasu weliba hadalkan xaafidku yidhi wa saxaxa ibnu khusaymana waa wahmi ma ma saxiixin ibnu khusayme ma uusan saxiixin maxaa yeelay ibnu khusayma sixada wuxuu ku xidhay bicadaalati ibnu abi ramla ninkan hadduu caadil noqdo xadiisu saxiix noqon ninkiina caadil inuu noqdo iska daa waaba majhuul lamaba yaqaan cadaaladiisa ninkaasuu ku xidhay ma saxiixin marka waa wahmi sababtoo wuxuu yidhi wuxuu ku xidhay sixada wuxuu weeyaan bicadaalati ibni abi ramla oo wuxuu yidhi insaxa alkhabaru fa inii laa acrifu iyaas ibnu abi ramla bicadaalati wala jarxi saasuu yidhi xadiidkaas hadduu saxiix noqdu maxaa yeelay wuxuu yidhi aniga garan maayo iyaas ibnu abi rami cadaaladna kuma aqan jarxina kuma aqan marka ma uusan saxiixin ma uusan saxiixin aimo aad u badan ayaa daciifiday inuu majhuul yahay aimada sheegtay waxaa ka mid a xaafid ibnulmundir xaafidu dahabi ayaa miisaan ictidaanka kusoo raray waxaa sidaasoo kale kala sheegay ibnuqataan bayaan alwahmi waihamu ku sheegay ayuu ku sheegay xaafid ibn xajar laftirkiisu wuxuu ku sheegay taqriib ayuu ku sheegay ibnu xibaan iqaaduu ku sheegay aimo aad u badan ayaa xadiidka calaa kulli xaal ayaa sheegay ninkaas majhuulkaah inuu ku jiro ninkaas majhuulka inuu ku jiro aimo aad u badanaa sheegeen ayaa sheegeen culimmada gobol xadiidka qawiyeeyna waa jira oo shawaahid iyo wax inta iskugu dardaray qawiyeeyey waxaa xaafid ibnu xajar talkiisulxabiirka wuxuu ku soo raray cali ibnu madini inuu xadiiska saxiixiyey xaafid ibn cabdilbari sidaasoo kaleeto wuxuu yidhi wuxuu wuxuu ka soo raray cali ibnu madini inuu yidhi fii haada albaabi hayru maa xadiiin can nabiy biisnaadin jayid uu yidhi sanad xoog leh istidkaarkuu ku leeyay marka xoogaa waa qawiyeeyey uu leeyahy cali ibnu madini imaam nawowi raximahullah khulaasada wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasan sheekh naasirudiin albanina wuu saxiixiya xadiidka shawaahid inta iskugu kabkabay shawaahidda xadiidka xoojayda waxaa ka mid ah xadiidka shawaahidda xoojinaysa waxaa ka mid ah cabdurasaaq ayaa musanafkiisa ku wariyey min dariiqi thawri iyo qayrkiisba isagoo mursala xadiidkan marka sidaan sheegnay horta intaana waxaa xoojinaa sheegen aimada inuu xadiidkan mursalka ku tilmaam waxaa ka mid a axmed iyo daaruqudni shawaahidda marka waxaa ka mid a abu daawuud aharka uu wariyey aharka abu daawuud uu wariyey ayaa shawaahiddii ka mid a abu daawuuda wariyey min dariiq ibni jurayj can cadaa ibn abi rabax oo taabici ah cadaa ibn abi rabaxa wuxuu yidhi sidaan ijtamaca yowmu jumucatin wa yowmu fitrin waxaa kulmay maalin jumca iyo maalin ciidulfitri ah calaa cahdi bni zubayr waqtigii cabdullaahi bni zubayr uu amiirka ahaa oo imaam muslimiin uu ahaa markay kulmeen faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bni zubayr ciidaani ijtamaca laba ciidooda kulmeen fii yowmin waaxidin fajama h laba ciidood ayaa kulmeen fa jamacahumaa jamiican labadoodiiba waa kulmiyey fasallaahuma ragcatayna laba ragcoo tukaday bukratan aroortiiu laba ragca tukaday waqtigii ciidda la tukan jiray falam yazid calayhimaa labadaas ragcana kama siyaadin xataa salla alcasra ilaa u casirkii tukaday maba soo bixinba maalintii waa soo bixi diidayba gurigiisu iska jooga masaajidkiiba waa imaadiida sanadkuna waa saxiix abu daawuud riwaayatiisa waxaa ku sugan cabdullaahi ibnu cabbaasoo daa'if ku sugnaayaa yimid markuu yimidaa loo sheegay markaasuu yidhi asaaba sunna sunnadiiu asiiba riwaayadna waxay leedaha asaaba uu yidhi oo sunna kuma darin haddii marka sunna lagu daro saxaabi hadduu sunno sheego waa sunnada nabiga sala allahu alay wasalam horta shaahidka ugu xooga badanu waa ficilkaas cabdullaahi ibnu zubayr oo lagu xoojiyey qowlka cabdullaahi ibni cabaas kaasaa ugu xoog badan kaasaa ugu xoog badan axaadiis kaleo sidaasana way jiraan ayagana oo macnahaas oo kale ayaguna tusaya way jiraan oo waxaa ka mid a xadiidka abu hurayra ayaa ka mid a oo abu hurayra xadiidkiisa ibnu maaja ayaa wariyey wuxuu leeyahay nabigaa yidhi qad ijtamaca fii yowmika haada ciidaani laba ciidooda maalinkiinaan kulmeen faman shaa qofkii doona ajza'ahu waa ka gudaa min aljumcati jumcadii wa ina anaguse mujamicuuna jumcan tukayna anaguse qofkii rabaan ciiddaasa ka gudayda xadiidkaas axmed ibn xambal iyo daaruqudni iyo abdxaafid ibn cabdilbar iyo waa xilleeyeen isagana laakiin shawaahid ayaa ahlucilmiga gabalkood ku qawiyeeyeen sida sheekh naasidiin albani oo kale fuqahadii ahlucilmiga marka maxay ka yidhahdeen fuqahaa waxa weeyaan muslimiin fuqahaau lmuslimiin waxay mareen sida tan qaar waxay yidhaahdeen axaadiidtaas marka laisku qawiyeeyo iyo aahaarta saxaabada waxaan ka fahmaynaa salaadii duhur qofka waxaan rabaa salaadii jumcadu inay waajibnimadeedii ka dhacay qofkii tukada ciidda hadday isku maalin isku soo aadaan waxaa ka dhacaya waajibnimadii jumcada hadduu tukadana feecan haddii kalena waa ka dhacayda gurigiisu iskaga tukan karaa jumcuuna tukaho afar ragca jumco afar ragcaa uu tukana waxaan rabaa jumco maahane waxaan rabaa duhur afar ragcaa uu tukana waana ka dhacaydaa jumcadii ilaa hadda kuma banaan mogta duhur inaad iska tukato maalinta jumcada xaaraan wey kuma banaato waajib waxaa kuwa inaad masaajid ka timaado oo jumcada wax ka tukato marka waxay leeyihin qofkii ciidda tukada waxaa ka dhacaya jumcadii waajibnimadeedii ayaa ka dhacayda marka duhur iska tukanaa khalaas waajibnimadiina waa ka dhacayda jumcada hadduu duhurka jumcada tukadana ayadaa fiican oo afdal ah ayadaa fiican oo afdal ah sidaas a'imada gabalaa mareen waana madhabka waxa weeyaan xanabilada waa madhabka xanabilada in waxa weeyaan jumcadii waajibnimadeedii ay ka dhacaydo jumcadii waajibnimadeedi inay ka dhacaydo laakiin duhur laga rabo duhur in laga rabo sidaas waxa weeyaan waxaa mareen xanaabilada waxaa jira madhabka labaad waa madhabka cuhmaan ibnu cafaan imaamu shaaficina u raacay weeye oo waxay tahay hadday isku soo aadaan ciid iyo jumco waxay ka dhacaydaa jumcada waajibnimadeeda dadkii ka imaan jiray tuulooyinka ku dhowdhow magaalada tuulooyinka ku dhowdhow amaa dadka magaalada degan ma ka dhacaydo jumcadu waajibayna ku tahay mana banaana inuu duhur tukadaan sababtoo ah abu cubayd mawla ibnu ashar wuxuu wariyey wuxuu yidhi shahidtu lciidda maca cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan ayaan la tukaday ciid wa kaana dalika yowma aljumuca maalin jumca hayna ahayd oo isku soo aadeen fasallaa qabla alkhudba uma khadaba marka hore inta tukaday ciiddii uu kadib khudbeeyey sida sunnadu tahay markaasuu yihi yaa ayuha annaas ina haadaa yowmun qad ijtamaca lakum fiihi ciidaani kan waa maalin laba ciidooda inin kulmeen faman axaba qofkii raba an yantadira aljumuca inuu jumcada sugo min ahli lcawaali tuulooyinka dadkooda xaaluu ka mid yahay falyantadir ha sugo waman axaba qofkii raba an yarjica inuu laabtana faqad adintu waa fasaxay qofkaas anugu marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidka wax fahma waxaa u feecan waxa weeyaan khaliifka raashidka cumaan ibn cafaan waana macnihiis waa saas xadiidka hore oo markii laisku soo aado waxa nabigu fasaxaya waa ahlulcawaaliga dadka tuulooyinka ka yimi xale waa ku dhibtoonaya inta saaka soo tageen oo ciiddi u yimaadeen haddana jumco hadday sugaan waa dhibtoonaya maantuna waa maalintii faysada muslimiinta marka maalmihii kaleba ayaga uga dhib badnaaneen sidaa darteed waa la fasaxa laakiin kuwan magaalada ha iska ciideen ha nasteen haddana khudbada inta labada ragca yimaadaan ha iska laabteen ayaga dhibkuma ahani mana ka dhacayo sidaasna waxa weeyaan imaamu shaafici ayaa ku raacay qowlka saddexaad wuxuu leeyahay jumcadu waajibay ku tahay dadka ciidda tukada ama tuulaha ka yimaad ama magaalada ha jooga ama tuulaha ka yimaad reer baadiyaha unbay ka dhaxayda waana qowlka maalikiyada xanafiyada waa qowlka ibnulmundir u doortay ibnulxasmi qof kale kama dhacayo sababtoo ah see waxa weeyaan salaad sunnaahoo la tukadoo ciid ah waajibkii faradkaa ugu dhici kara qofna ka dhici maayo reer tuulo iyo reer caasimadnima qowlkaasay mareen qowlkaas ayay mareen saddexdaas qowl ayay kala mareen saddexdaas qowl ayay kala mareen qowl afraadaa jira oo nin taabiciya ku tegey qowl afraadaa jira nin taabiciyaa ku tegey waa qowlka uu ku tegey cadaa ibnu abi rabax cadaa wuxuu leeyahay hadduu tukado qofku ciidda oo isku soo aadaan ciid iyo jumca khalaas wey khalaas wey waxa wey ilaa casri laga gaaro wax kaloo salaada tukan maa xataa duur maantaas lagama rabo qowlkaasuu ku tegey cadaa ibnu abi rabax waa taabici shawkaanina qowlkaasu ayidi oo uu yidhi waa kaasa qowlka xoogga leh shawkaanina sidaas ayuu maray sidaas ayuu maray nalawdaarka sidaasuu maray laakiin wax shakiya waxaysan ku jirin qowlkaas oo oo cadaa ibn rabaxo taabicigaa inuu yahay qowl daciif ah mahjuurna qowl daciif ah mahjuur ah xadiis nabioo tusaayana ma jiro qowl saxaabi oo saxiixoo sariixoo tusaayana ma jiro fuqahada muslimiintana dhammaan salaf iyo kalaf waa khilaafeen marka laga reebo shawkaani iyo aimo ka dambeyd oo ku raacday oo mutaakiriinta ugu dambeeyey ah xaafid ibnulmundir wuxuu yidhi sidaan awsadkuu ku leeyay wuxuu yidhi ajmaca ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay ku ijmaaceen calaa wujuubi salaati ljumca salaada jumcada inay waajibta qur-aankaa waajibiyey sunnaduna waa waajibiyey wa dallat alakhbaaru haabita waxaana tustay axaadiista sugan ee nebi moxamed ka sugan sala allahu calayh wasalama anna faraa'ida salawaati khamsu salaadaha maalinkii waajibka waa shan axaadiista haabitka saasay tuseen nebi maxamed ka sugan ma jirto maalin afar salaadood waajibka ma jirto markaasuu yidhi wa salaatu lciidayni laysat min alkhams salaada ciiduna ka mid maahan shantii marka maalinka aad tidhaahdo ciid inta tukatid wax kale ha tukanay iska dhaqaaji aawa shantii salaadood ee muslimiintu ku ijmaaceen ya ka jawaab nabi maxamed aa yidhi maalintii shan salaadooda waajibehe maalinkaas halkaadgeyda tii shanaad ciiddu inaysan shanta ka mid ahayn laisku waafaqsan yahay awsadku kuleeyay juska afraad laba boqol sagaashan iyo ko wuxuu yidhi xaafid ibn cabdilbari isagoo ka jawaabaya qowlkaas cadaa ibn abi rabax wuxuu yidhi ida jtamaca alciidu waljumuca hadday kulmaan ciid iyo jumca hadday kulmaan qowlkaas cadaa ibn rabax uu ka yidhi oo ah waxa weeyaan layskama rabo duhur iyo jumco midnaba wuxuu yidhi faina dalika amrun matruukun mahjuur qowlkaas caddaa waa qowl laga tegey oo culimmada muslimiinta oo dhan ka hijroodeen matruug mahjuur wey waa matruug mahjuura wa in kaana lam yusallii maca salaati اlciidi gayrahaa xata alcasri hadduusan tukan salaada ciidda la jirkeeda mid kale ilaa casri laga gaaro wuxuu yidhi faina alusuula kullahaa usuusha islaamka dhammaanteed tashhadu waxay ka markaati ka ee bifasaadi hada alqowli qowlkaas faasidnimadiisa qowlkaas faasidnimadiisa usuusha diintao dhan a ka markaati ka ee lianna alfardayni ida jtamacaa fii fardin waaxidin lam yasqud axaduhumaa bilaakhari maxaa yeele laba waajib hadday kulmaan midkood midka kale kuma dhaco waa laba waajib hadday kulmaan fa kayfa idaa fa kayfa fa kayfa yasqudu fardun lisunatin xadarat fii yowmi see ugu dhici karaa waajib ijmaac inuu waajib yahay waa jumcada sunno maalinkiisii ku soo aaday oo ciid say ku timi laba farad bay isku soo aadaysa mid mid mid ridi karin wuxuu yidhi haadaakan oo ah maalinkaas salaad kale layskama rabo maa shay weeye laa yashuku uusan ku shakinayn fii fasaadii faasidnimadiisa duu fahmin qof fahm yar leh faham diinadoo yar qof leh kuma shaki karo qowlkaas faasidnimadiisa kuma shaki karo qaar ay yidhahdeen maya ciidda markuu tukado laba ragca ku dara ciidda markuu tukado laba ragca ku dara si uu maanta horan ufasaxnaado wuxuu yidhi wain kaana hadduu yahay salaan mid tukaday maca salaatilfitri ragcatayni liljumca hadduu laba ragcood jumcada ciiddii raacsiiyey hadduu raacsiiyey wuxuu yidhi faqad salla aljumucata jumcadiiyuu tukaday fii kayri waqtihaa waqtigeedu waqtiyaan ahayn cinda akar naas dadka badankood say qabaan de masaladaas waa soogaan in khilaaf ayada ku jiro oo xanaabiladii ole waktiga ciidda jumcada waa la iska sii tukan karaa soo ma jeeda marka laakiin haddii la yidhaha ciiddaa ridayda taas faasidnimadeeda faham yar qof leh wuu dareemi karaa wuu dareemi karaa qaar ay yidhaahdeen cabdullaahi ibnu zubayr oo saxaabiya aa madhabkaas qabay cabdullaahi ibnu zubayr ayaa madhabka qabay ayay yidhaahdeen taasna waxaa looga jawaabaa cabdullaahi ibnu zubayr madhabkaas oo ah waxa weya haddii la tukado ciid maalin jumcaha isku aadaan in jumcadii waajibnimadeeda dhacayda waa qabi laakiin duhur la tukana meelna ugama taallo hadalkiisa bal waxaa sariix uga soo arooray in duhur afar ragcaad uu tujiyey maalin intay isku soo aadeen taasaaba ka sugnaatayba oo caddaan naftiisay ka timid inuu yidhi ijtamaca ciidaani fii cahdi ibni zubayr fasallaa bihim alciida uma sallaa bihim aljumcata salaata duhri arbacan ibnu abi shaybaana wariyey duhru tuji marka cabdullahi ibnu zubayr ma qabo laa saxaabi kalena ma qabo qowlka caddaa un baa qaba ahlucilmigo dhanna waa ka hijroodeen waxayna tahay sidaan marar kalena sheegnay siduu yidhi abu cumaan saciid ibn cumaan addaarami kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya safxada boqol soddon iyo sagaal wuxuu yidhi calaamadda wuxuu sheegay lagu kala garto qofka sunniga iyo bidcolaha wuxuuna yidhi sidaan wuxuu yidhi in aladii yuriidu shuduud qofka raba shaadnimada can ilxaqi xaqa uu ka shaadoobo oo ka leexdo yabtabicu weligiis wuxuu raacaa ashaada kan shaadkaa min qowli culamaa culimada qowlkooda midka shaadka iska raaca hadduu rabo qofku inuu xaqa ka leexdo wayabtabicu bizallaatihim culimmada gafkoodu raaca ilaa caalim aan masale ku zalla kulahayn ma jiro caalim kasta haddii cilmigiisu badda leeg yahay masale gafu leey soo ma jeedi marka zallaadka culummadu raaca saasaa lagu yaqaan waladii qofka yaummu u qasta alxaqa xaqa fii nafsihi qofka xaqdoonka ah yatabicu wuxuu raaca almashhuura kan caanka ah min qowli jamaacatin culimmada jamaacadooda qowlkooda wayanqalibu wuxuuna la gadoomaa maca jumhuurihim culimmada jumhuurtooda markaasuu yidhi fahumaa laba calaamuu noo sheegay soo maaha fahumaa labadaasu aayataani waa laba calaamo bayinataani oo cadcad oo yustadalu bihima loo dariishado cala tibaaci rajuli qofka raacidiisa uu sunnada raaca iyo wacalabtidaacihi bidcola inuu bidco raaca saasaa lagu kala yaqaan barata qof qowlka shaadka iska raadsana ya kumanaanka kun aimatu sunna oo dhan unta khilaafo uu leeyahay caddaa aa yidhi waana iigu dhanta anig oo aayada qur-aana alla ku waajibiyey jumcada fiir aayad qur-aan axaadiis oo wuxuu ku waajibiyey wada saxiixa soo ma jeedid ayadoo sidaas wuxuu leeyahay qowlkaasa iiga dhacday jumcadii waana calaamadaha lagu yaqaano firaqa qofku hadduu xisbi yahay mar nin oo xisbigooda hadduu mas'alada fadwado khalaas isaga oo dhan taas u ololaynaya markaasuu ku mitida maantan waa ka daba qayliya waa ka daba mitida daliil kastoo la sheega isaga daliil uma ah qowlkaas waa inuu un gargaarsado bis xisbigiisu waxyaalaha oo axsaabta sharteeda ay ka mid tahay marka intaad xisbi u ololay lahayd waxaa kaaga qayr badan inaad u ololaydo kitaabkii sunnada taasa kaaga qayr badan taasa kaaga qayr badan marka sidaa saxdaana waa saas marka waxa weeyaan hadday isku soo aadaan saddexdaas qowl weeye aqwaasha ahlucilmiga waxa weya jumcadii waa dhacaydaa waa qowl culum hadda xanaabiladiiya qabaan jumcadii waa dhacaydaa laakin duhura waajib iyo maya jumcadii ka dhicmayda reer magaalka laakiin tuulooyinkay ka dhacayda dadkaas meesha fog ka yimi waa laaba karaan iyo maya tuulana ka dhici meen magaalada dadku joogana ka dhici mayda reer miyo isan walba waajib ku ahayn maaha saddexdaa qowl wey marka waxaana axwado u dadaal badan qowlka jumcada ah maxaa yeelay qowlka jumcada ah nabigaa yiri waa tukayna oo iyada haddaad tukato warba male fiir haddaad tukato iyada warba male qowlka axwadka waa sidaas laakiin haddaadan tukan khilaafaa ku jira maanta salaad waa ka tagta inay tahay waajib marka sida axwadkaa markay isku soo aadaan in la tukado weeye kanunaha dee qowl oo mahjuuraba weeye marka waa noocaas sida sunada saxdaah ay tahay sida adigu marka kooxdaada ad u ololaheed waa iska dhib badanta taas وعn أbي هريرaةa رaضي الله عنه qاaل qاala رasuul الlahi rasuulka alaa yihi slى الlaه عليه وsلم إdaa صلىa أxadكم qof inin ka mida markuu tukado aljumucaةa jumcada falyuصلi ha tukado baعdaha ka gadaal arbcan afar ha tukado rawaahu msلim ayaa wariyey xadiikan imaam mslim wariy min xadiiث abi هurayra rasuulku salى الlahu عalيه waslم wuxuu yhi idaa صalىa أxadكم qofkiin haduu tukado aljumucaةa jumcada falyuصli ha tukado arbacan afar ha tukado bacdaha gadaalkeed arbacan hafar tukado marka xadiidkaas wuxuu tusaa in markii jumcada la tukado afar ragco ay ka dambaydo oo raatiba afar ragcoo raatiba oo sunnaa inay ka dambaydo ayuu tusaa taasuu tusaa afar ragco oo raatiba inay ka dambaydo jumcada uu tusaa xadiisku marka waxaad moodaa lafdigaan waajib inay tahay afarta ragco falyusalli ila laamlamr weeye amarkuna wuxuu keenaa wujuub haddaan daliil ka leexiye la arag laakiin waxaa waajibnimada ka leexinaya xadiidka imaam muslim uu wariyey min ariiqi waxa weeyaan jariir wa sufyaan can suhayl can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasul lahi sala allahu alay slam man kaana minkum musalliya qofkii tukanaya nabiga khiyaaru khiyaarusi xadiiskaasa caddaynaysa waajibayna afartu man kaana minkum musalliya qofkii inin ka midoo tukanaa bacda aljumuca falyusalli arbacan afara tukado xadiidkaas marka afartu inaysan waajib ahayn caddayday riwaayadaas afar ragcoo sunaaha ka dambayda jumcada laakiin markaan sunooyinka ka soo hadlayna tadawuca waxaan soo ogaanay nabiga laba ragco inuu ku tukaday gurigiis xadiis bukhari muslim aan kusoo ogaanay laba ragco maxaa lagu jamcinaa laba ragco nabigoo guriga laba ragco ku tukaday xadiidkaana wuxuu hi qofkii tukanaya afar ha tukado ahlucilmigu laba dariiqay mareen culimada gobol waxay yidhahdeen waxaa la kala qaadaa meeshaad ku tukaydo haddaad masaajidka ku tukaydo afara tukay sunada haddaad masaajid ku tukaydo guriga haddaad ku tukaydana labaa tukay hal xadiidkii horeeta nabigu inuu guriga laba ku tukadu sheegay xadiidkana waa ilaaqo afar ha tukadu yidhi kan marka masaajidkan ka dhigaynayo waa dariiqada uu maray taqyudiin abulcabaas ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim ahlcilmi kaleetana waxay idhahdeen maya waxa weyn labana waa tukan kartaa nabigaaba tukado ficilkiisu nagu tusay afarna waa tukan kartaa qowlkiisu nabigu nagu amray marka laba u yar afaraana u badan raakibada duhur taas qowlkaas waa qowlka imaam shaafici waa qowlka axmed ibn xambal waa qowlkuu shawkani doortay sidaasaana waxa weeyaan raajixa waana qowlka sheekh cabdilcasiis bin baasna uu fadilay uu doortay marka waa sidaas sababta waxa weeyaan qowlka iyo ficilku iscaaridi maya maxaa yaele awalba labada waxaan ogeyn inays afartu waajib ahayn ay noo caddaatay mar haddaysan waajib ahayn nabigu inuu laba tukaday waxa weeyaan ka hor imaan mayo marka haddaad rabtana labaa tukan kartaa haddaad rabtana afara tukan kartaa labana waa tukan kartaa afarna waa tukan waxaana ajar badan afarta marka sunada raatibada duuhu khudbada aan rabaa ka dambayda maalinta jumcada raatibada ka dambayda waa afar ugu badnaan ugu yaraanna waa labo ma laysku xihaa mase hal salaam ma laysku xihaa hal salaama mi afartu mase waxa weyn waa la kala goynaa laba iyo labaa loo kala tukana ahlucilmiga gobol waa laysku xidhaa yidhahdeen afarta ragco waa sida isxaaq muqaahwe uu maray shawkaanina uu doortay waxa weyn jamaahiiru ahlilcilmi shaafici iyo qayrkiisba waxay mareen waa la kala jaraa laba iyo labaa loo tukaa de inays isku xirnayn waxaa kutusaa nabigaaba laba kaliya tukaday marka waa la kala jaraa waa la kala jaraa laba labaa loo tukana sidaas weeyaan sida afdalka sidaas weeya laakiin masale muhiim haddeer waxa weeye waxaan maraynaa salaada jumcada raatibadeedii jumcada raatibada ay leedahay waa midda ka dambaydo bacdiyada afar ragco weeye haddaa rabtana labaa tukan kartaa middaas weeye ma leedahay raatibo ka horeyda raatibo ka horeyda ma leedahay maya wax raatiba oo ka horeeya male laakiin waxay leedahay sunno mutlaqa oo waa maxay markaad masjidka timaadaad bilaabi kartaa ilaa khatiibku ka imaana daad rabto labaatan ragca tuko daad rabto afartan ragca tuko daad rabto siddeetan ragca tuko daad rabto boqol iyo konton ka dhig waxa weeyaan ilaa khatiibku ka imaanayaad fasaxantaana noo imaan doontaa daliilka tusa inti ilaahay kuu qadara tuka karta waa mutlaq laakiin duhurku muxuu lahaa afar ragcoo ka horeyda soo maahan raatibo ka horeyda oo saasa oo tirsanoo afar ama laba male midda maanta hadda dadka afarkoodu tukadaan midaasu sal iyo reed male sababto ah waxaa kutusaya goormay tukadaan dadku laba adina masaajidda badankooda laga adimaa soo maaha adinka hore markuu dhaco ayay istaagaan hal mar markaasay tukadaan soo maha waktigii nabigana jumcadu meeqa adinay lahayd hal adin goormaana la adimi jiray marka khatiibku mimbarka ku fariisto nabigu markuu mimbarka ku fariistaa la adimi jiray markuu afka ka qameeyo adinkana waa tuka waxa weeyaan waa waxa weeyaan khudbadaa bilaaba jirta goorma la tuka jirta afartan ragco hadda loo istaaga marka la adimo meel ku sheeg waqtigeedii boosba maleba maxalba male hal hal adinuu ahaa markuu khadiib ku fariistaa la adimi jiray markuu dhameeyo adinkana waa khudbadaa bilaaba jirta idan marka ha ku qaldamin jamaahiirta hoog waa la iska kacaa oo la kicin adna a lakin waa la iska fariistaa markaas halal daba mareeya waa la fariistaa ma garata laakiin marka horaa lasoo hormaraa markaas intaa tukan karta la tukada intaa tukan karta ila kaasaa daliil leh masale muhiim ah ayaa waxaa nin culamada ka mid ugu baraaruji wuxuu yidhi adimada hadda soomaalida oo jumcada waa saddex adin jumcada saddex adinay uleedahay li hadde soomaaliya ceelashoo kale waaba ka mida li oo aaway saddexda adin waxaa la yidhi markay barqadii saddex saac afar saacay tahay ay qur-aan shidaay ay leeyiin dadkaa la weysiinaya inu jumcata si u shidan yahay u shidan yahay u shidan yahay markii lix saac la gaarana adinka hore u ku dhifana qadiimkunku yimaadan kii kale ku dhifana qur-aankaas hore wuxuu u shidan yahay waa maxay waa iclaan soo maha adinkuna waa maxay iclaan muxuu ka leeyahy marka waa laba dhibaato laba dhibaato wadaa qur-aankaas la shidaya midda koobaad waxa weya waa iidaa naas waa dadkoo la dhibayo dadka waxa weya dadaa waxa wey maalintaas jumcada kaliya nasta macallimiin dugsiyo say qur-aanka udhigayaan udhigayan maalinkaas kaliya dhinaca dhulka dhigaa jira makarofon xoog weyne la yidhaho ku dulshida markaasay gaw kasii weynaa ya waxaa dhici karta ina tirada waxa weeyaan haddaa caami iska jaahila wuxuu leeya mataqan qur-aanka maa ku dhiba mawaalanta jin maad qabtaa uu leeya jin maxaanu qabaaya nabigaa yidhi yaan qur-aanka dadka lagu dhibin nabigaa yidhi nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay slam laa yu'di bacdukum bacdan bilqira'a nabiga yii war qur-aanka isku dhibinina i waxa weyan qofka muslimka ah ee gurigiisaas jooga yaa ku yidhi kushi reer ilahay hortiisa la tegi doontaa ya ma nabigaa yidhi canjilad hala gebixo yaan la dhibi nabiga yidhi yaa lagu leeyay midda nabigu yidhi marka waxa weeyaan yeel oo ah inaad dadka dhibka ka daydo makaroofanada qur-aanka lagu shidayo maalmaha jumcada muslimka lagu dhibayo ee dadkii jirana ka hordi waayeen ee dadkii nasan ay ka nasa waayeen waxa weeyaan ilaahay hortiisa la ysku qabsan doona dhibkaas muslimka lagu hayo ilahay ha looga cabsado ogeysiin haddii laga wadana waaba bidcada waa bidca idaafiya la ogeysiintu maogtahay maxaa salaad ogeysiinteed maxaa loogu talagalay adin adina loogu talagalay marka laba dhibaatay wadataa ilahay ha looga cabsado ilahay ha looga cabsado وعن صائب بن يزيد أن معاaوية قال wxuu ku yihi لh صائب إdاa صلayتa markaa تukato aلجuمعaةa جuمعada فalaa تaصلhaa hala xidhiirin بصaلاaةi صaلاaد xatىa تaklama ilaa aad hadشho ow تkرuجa ama aad baxdo فaإنa رasuuل اللahi rasuulka ilaahy sلى الله عليه وسلم أمرnaa wuxuuna أمray بidalika sidaas alا nuusila ka bedelo bidalika sidaasuuna أمray allaa nuusila inaanaan xidhiidhinuna amray salaatan salaad bisalaatin salaad xataa natakallama ilaa aan hadalno ow nakruja ama aan baxno rawaahu muslim ayaa xadiidkan wariyey xadiidkan saxaabiga wariyey abu yaziid aalaha kunyadiisa magaciisana asaaib ibnu yaziid alkindi ayaa la yidhahdaa wuxuu dhashay sanadii labaad oo hijriyada sanadii labaad oo hijriyada nabigu markuu xajinaayay waa la xajiya isagoo toddoba sano jira toddoba sano isagoo jira waalidkiis la xaji siiyeen oo qaadeen wuxuu yidhi dahabi lahu nasiibun min min suxbatin wa riwaaya saaxiibna waxa weeya nasiibuu kuleeya nabiga saaxiibadiisu ka mid yahay macnaha asxaabtiisuu ka mid yahay nabigana xadiisuu ka wariyey oo riwaayana waaleey riwaayana waaleey wuxuu yidhi saaib ibnu yaziid inta xanuunsadaa habaryartay rasuulka ii geyday markay ii geyday ayay tiri wiilkan walaashaya dhashay waa iga xanuunsayn nabigu madaxu iga masxuu yidhi waana ii duceeyey baraku iigu duceeyey waa weyse qaatay weyse qaadkiisiyaan cabayo nabiga weyse qaadkiisa waa la barakaysan yahy waxyaalaha nabigu la gaariyay ka mid weyse qaadka uu ku weyse qaata inta weel loo dhigtaa lacabaa waa lacabaa barakay leeda uma qumtu waan istaawihi khalfa dahri fiiri toddoba sanuu jira wiilkaan raadina cilmiga dhabarkan ka marayo intaasaan garbaha ka fiiriyey fa nadartu ilaa khaatami nubuwa khaatamu nubuwihiyaan arkay bayna katifayhi labada garab dhexdooda saba uga dhegan khaatam nubuwa halkaas labada garab dhexdooda watiile nabiga anaa kusoo arko halkaasa riwaayadiisiina saaxiibna nabiga waa la noqday marka saxaabina waa yaayay xadiisna ka wariy toddoba sano una jiray sanadaas toddoba sano uuna jiray marka shaqaaluu ka ahaa jiray suuqa madiine asaga iyo cabdullaahi ibnu cutba ibnu mascuud goormuu dhintay aada la isugu khilaafay waxaa la yidhi siddeetan iyo laba hijriyadu markay ahayd sagaashan iyo kowna waa la yidhi aqwaal kalena waa la sheegay xadiidkan waxaa laga qaadanaa salaad marka la tukado waajib ah salaad sunna inaan lagu darin ilaa laba shay mid aad samaydo inaad meesha ka tagto iyo inaad hadasho labadaas mid oo inaad samaydo fiiri xadiidka mucaawiya ibn abi sufyaan ayaa igu yidhi yidhi idaa sallayta haddaad tukato aljumucata jumco falaa tasilha ha la xiriirin bisalaatin salaad jumcada markaad tukato salaad hore ha uga qaban maxaa yeelay laba ragca marka la tukado haddaad taagto laba kala tukato adaan waxba udhexaysiin caamigii aan ku ogeyn muxuu umalaynaa labadii ragcood duur ka dhiman ku daraydu loo haysana marka ha ku darin ha ku xidhiidhin ilaa aad hadasho ama aad ka baxdo meesha ood gurigaaga iska aado fa ina rasuulalahi rasuulka alle sala allahu alay wasalam amarana bidalika saasuna amray maxaa loola jeeda saasuna amray waa kana allaa nuusila salaatan bisalaatin waxa uuna amray waxay tahay salaad markaan tukano inaanaan la xidhiidhin salaad kale xataa natakallama ilaa aan hadalno ow nakruja ama aan baxno rawaha muslimaa wariyey marka salaad inaan salaad lala xidhiidhin sidaas wey walidaa sidaas dareed saxaabadu waa inkiri jireen hadday arkaan qof jumca inta tukaday laba ragca ku dara oo waxa weeyaan bayhaqi wuxuu wariyey sanad saxiix ah cabdullahi ibni cumara arkay nin tukanaa jumcada ka gadaa laba ragco meeshiina ku tukanaa markaasuu riix meeshuu ka riix markaasuu yihi tusalli jumcata arbacan war ma jumcadii aad afar tukanaysa saasuu ku yidhi marka waa noocaas marka sidaas ayaa la rabaa kala saar waa inaad kala saarto oo maxaad kala saarin inaad hadasho hadalki muxuu noqon karaa adkaar inaad akrisato cabaar sida xanafiyadii maaha asl iska boodo sida xanafiyadu yeesho xanafiyadu saas yeelayada asalaamu alaykum waraxmatullahi salam bul laba ragcood tukaa sunna marka maaha saas nabigu taas waa diiday sida saxdaa waxay tahay inaad hadasho adkaar ah kaad adkaar akrido ama hadal kale aad ku hadasho un banaan kadib labada ragcad ama ka tag meeshan gurigaagii aad oo ka baxba labadaas mid waa inaad samaydo salaadaha la diidaa in laysku xidhiiriyo macaama oo salaadoo dhan lama ogolo miya mase waxa weeyaan waajib ayaan mid kale lagu xidhi karin ahlucilmigu waxay idhahdeen salaad waajiba mid kale laguma xidhi karo sidaas wey amaa sunada waa laisku xidhi karaa sunada waa laisku xidhi karaa nabiga inta laba ragcad tukada istaago laba kale waa tukan jir sida salaatuleylkii oo kaleeto mideeda kaleeto waxay ahlucilmigu yidhahdeen waxaa wanaagsan sida imaam albukhaari iyo baqawi iyo uu shawkaani ka sheegay meesha xataa aad ku tukato inaad ka tagto meel kale ku tukato si dhulku hadhow laba meelood kuugu markhaati kacdo si dhulku hadhow laba meelood kuugu kala markhaati kacdo oo xaafid ibnu kaiir markuu fasiraayo famaa bakat calayhim asamaau waalardu qofka daacada sameeya dhulku waa u booyaa huy dhulku waa u booyaa marka adilo kalena waa laga fahmaa in waxawa dhulku markhaati noqona oo maxaa ka mid a yowmaidin tuxadiu akhbaaraha maalinkaas qiyaamaha dhulku wararkiisii waa sheega marka dhulku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha markhaati kaca marka waxa weeyaan meel markaad ku tukatay inaad ka istaagto meel kale tagto waxa weya waxyaalaha faidada waxaa ka mid a meeshaas wataan inay ku markhaati kacdo waa ka mid calaa kulli xaal salaad waajib markaad tukato mid kale waa inaadan ku xidhin mid kale waa inaadan ku xidhin wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina